guddigii ka socday wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo soo gaaray degmada saako guddigaas oo u kuurgaleeyey dhacdadii dabka ka kacay magaalada kolka ay soo galeen ugu horeen waxa ay la shireen odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada saakow kulankaas oo inta badan looga hadlayay dhibaatada ganacsatada dabkani uu geystay iyo hantida halkaasi ay ku burburtay ayaa shirkani looga hadlayay kulankii dhex maray guddiga ka socday wilaayada jubbada dhexe odayaasha dhaqanka iyo ganacsatadii gebagabada kulankaasi warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay wax ka weydiisay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada waxaa shirka looga hadlayay waxaa yeelnay jelso jelshadaas oo ahayd dhibaatadii dhacday ee ku dhacday dadka walaalaha annaga ganacsiga ah oo walaayadiina ka soo danqatay annagoo joogno odayaashiina dhex taagnayna ka danqannay sidii aan wax ugu qaban lahayn dadka walaalaha annaga ah yaan horta hadalka yuu ahay qodob koowaad kan labaad ee haddii lacalla middan way dhacday haddii wax kale ay dhacaanna masiibada rabbaani waa iska iman kartaa sidii loogu hortegi lahaa kulanka oo macnaha una wada fadhiisani saddex qodob yahay markii aan qiimay taan kowad muslimiinta inuu sabar ilaahay sii oo maalkii kubahi bedelsho kheyre allihii sii kii dhimidiin ilaahay jannadii sii taan kowad taas ahayd tan lamaad muslimiintii dhadsiyo tacaawanu alalbirri wataqwaa ini iyo iskaalmaysadaan ganacsatadii iyo guryihii ku gubteen ayaa laga wada hadlaayey waxaana ka wada hadlaayey ganacsatada iyo waxaa joogay wafdi guddi uu soo diray xarakada ay soo dirtay walaayada oo arrimahaas ugu tacsiinayay ganacsatada walaalaha dhibka ku dhacay ugu tacsiinayay iyo say wax u dhaceen waraysi ay isku waraysan ayaa degmada saaku ka dhacay kulankii wadatashiga ay yeesheen guddigii ka socday wilaayada iyo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada kulankoodii waxa uu ku soo dhammaaday is-afgarad wanaagsan